fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington ururka midooda africa ayaa maanta doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga midowda oo ay ku tartamayaan shan murashax waxaana ugu dambayntii xilka ku guulaystay wasiirka arrimaha dibadda dalka jaad muuse faqi maxamed haddaba doorashadan iyo go-aanka ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu horjoogsanayo dadka qaxootiga ka imanaya toddoba waddan oo muslima ayaa wariyaheenna caashe ibraahim caashucuud waxay ka waraysatay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo ku sugan magaalada adis ababa ee dalka etoobiya si wanaagsan bay u dhacday shan qof baa isku soo taagay qof wuxuu ka socday waddanka jaad qofna wuxuu ka socday waddanka senegal qofna wuxuu ka socday waddanka kenya qofna wuxuu ka socday waddanka equatorial guinea qofna wuxuu ka socday botswana waddanka oo south africa waa gartay marka qaabka doorashada ay marka waxaa laba haweena iyo saddex iyo saddex raga haye marka doorashada waa footeeyaa waa doorasho qarsoodia lagu footeeya oo electronic ah marka marba qofkii ugu hooseeya ayaa ka baxa ilaa la helayo qof gaadha marka konton iyo afar dowladood weeyaan oo footeynayay mataqaanaa toddobaatan iyo shan inuu helo waayo qofku codka iyo ka badan codkii guddoomiyaha ayaa ku guulaysto hadda guddoomiyaha waxaa isku soo hadhay aakhirka waxaa isku soo hadhay muuse fiki nin la yidhaah oo jaad ka socda wasiir khaarijiga jaada iyo aamine maxamed oo ka socota waddanka kenya markaana waxaa wuxuu ka horreeyey laba cod keliya uu ka horreeyey markaa qawniinkaa sheegaya marka lixaad haddii auna qofna helin numberka loo baahan yahay oo soddon iyo lixa isna wuxuu haystay sideed iyo labaatan iyo isna waxay haysatay lix iyo labaatan in qofka lix iyo labaatanka haystaa uu ka baxo markaa sidaasay marka aamina ku hartay marka waxaa soo hadaya hal qof keliya waa garta kaana wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee jaad oo hadda guddoomiyaha ah a qofkaasi wuxuu loo ordayaa keliya in in laga aamuso si uuna u helin soddon iyo lix marka akhirkii wuxuu helay soddon iyo sagaal markuu soddonka iyo sagaalka helay cid lama tartamayn siduu soddon iyo sagaalka ku helay mar hadduu sideed iyo labaatan inta kale waa maya marka amino lix iyo labaatan keentay baa la saaray candidateka kenya ka socday marka isaga uunbaa ordayey iyo inaad ka aamusto waa gartay dawladda soomaaliya yay u codaynaysa yay rabtay maya anaga waxaan waxaan rabnay jaarkayaga walaashay aamin aan u codaynay waan dadaalnay waan u campaign garaynay waana waana regionkeena oo east africa oo dhan baa la socotay waana dariskeenii waana inan originkeygu uu ka yimi soomaaliya so intaas oo dhan baa isku tagtay marka kulliga iyadaan u codaynay mar walba intaasoo dhanna ma saacidin waxayna ku dhacday si cadaalada iyo oo qurux badan bay ku wada dhacday waa gartay mudane hadliya haddaan taa ka gudmo dhinaca kale waad la socotaa caalamka dalkan maraykanka dhowaan waxa uu mamnuucay in toddoba wadan oo soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inaanay soo geli karin dalkan ee viisaha sita marka wadamadu mid waliba go-aankiisa gaarkaa uu qaatay toddobada wadan ee arrintaa ay saameynaysay tallaabada dalka soomaaliya uga bannaan maxay tahay arrintan madaxweynaha dalkan maraykanku ku dhawaaqay guud ahaan soomaaliya waa wa wa waan ka xunnahay in mataqaanaa waddan imika kasoo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ay yihiin dad shaqaysto oo interpreneura in farta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamaye argagixisada caalamka meel weyn kaga jira insha allah in dawladda maraykanku ay dib isugu noqoto markay reviewgooda sameeyaan arrintan dhakso loo soo afjaro waayo caadadu waxa weeye dadka maraykan joogo oo dhan qof walba meel buu ka yimi marka waa waan ka xunnahay laakiin dee waddan walba isagaa yaq isagaa isagaa ka tashada immigrationkiisa dalalka toddobada ah ee soomaalidana ay ku jirto soomaaliyana ay ku jirto iraahdee mid walba go-aankiisa gaarkaa uu qaatay ilaa iyo hadda ciraaq iiraan go-aanay ka qaateen kadib go-aankaa uu soo saaray madaxweyne trump tallaabada idiin furan maxay tahay idinkasta soomaali ahaan anaga wa waa waxaa insha allah waxaan ka tashan doonaa markaan xamar ku noqono golaha wasiirada ka tashan doona wixii tallaabee la qaadayo ra'yigaan aniga hadda ku siiye waa kayga uun waanan ka xunnahay amshuuridu madaxweynuhu ka xun yahay ra-iisul wasaaraha iyo iyo wasiiradoo dhan iyo baarlamanku in mataqaanaa soomaaliya oo kasoo baxaysa dhibaato sidaa farta loogu soo fiiqay laakiin insha allah wax walba khayr bay noqon doonaan maxay kula tahay in soomaalida ay ku mutaysatay in liiska lagu daro toddobada dal maxay kula tahay in soomaaliya loogu daray liiskaasi maxaad u aragtaa
anigu personal waxaan arkaa waxa loogu daray inayn ahayn wax kale dhibaatada badan ee muddada dheer ku jirnay iyo sidaa digixisadu inoola dagaalamayso iyo dad soomaaliya oo maybe lagu tuunsan yahay inay inay iyaguna dhibaato geysteen inkastoon cidna maraykan wax dhibaataha ka ka geysan waa garta haddaan usoo noqdo arrin kale oo iyana maalmahan taagneed waxay ahayd sagaashan qof oo soomaali ah ayaa dhowaan dalkan maraykanka laga musaafuriyey oo gudaha soomaaliya lagu celiyey maxay horta arrintaa kala socotaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladda soomaaliyeed waxa weeyaan waddan walba sharci buu leeyahay qofkii tagaana dowladu ma dirin isagaa tegey sharciga qofkii la mariyey dowladda ay ku tashatay inayna waddankooga joogin wax muhiima in si dadnimo loo loo ixtiraamo oo dadnimadooda iyo xuquuqdooda la ixtiraamo laakiin lama odran karo qasabka ku joogaan waddankiina dadka la soo celiyey qaarkood oo v o eda la hadlayay waxay sheegeen in dowladda soomaaliya ay fududaysay oo iyagu ay sheegeen in dalkii uu nabad yahay oo in dad lagu celiyaa aanay waxba ku jabnayn marka taabay dadkaa ku andacoonayaan la soo celiyo oo waxay leeyihiin fursaddii aanu heli lahayn taasaa dhaawacday dowladda soomaaliya maxay isku difaacaysaa dowladda soomaaliya waxay isku difaacaysaa waddanka soomaaliya hore u socdaa annagu ma odhanayno waddanka iyada lama iman karo waxba laguma samaysan karo ka caradaay ma odhanayso dowladda soomaalidu waan dadaalaynaa wixii aan qaban karno waan qabanaynaa waan dagaalamaynaa waddankaan dhisaynaa marka marnaba nagama sii joogayso inaan idhaahno waddanka iyaga waa khatar ayaan la imanayn laakiin hadday khatartii weli taagan tahayna oo dadka ay ka carareen oo weli dadku ay aaminsan yihiin in khatartii ay shale ka carareen weli ay taagan tahay oo weli aan la xallin
dadka soomaalidu waxay u cararaan waxyaabo badan sida dadka kale afrikaankii u cararayaan waa laga yaabaa qaarkood inay khatar ka cararayaan laakiin badidoodu waxay ka cararaan waxyaabaha kale ee afrikaanka oo dhan ka cararayo iyo dalalka saboolka oo dhaniba marka hal qof oo soomaali oo waddan laga soo celinayo inaan idhaahno waddankaygu uu khariban yahay ma samaynayno
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo isagoo jooga magaalada adis ababa ee dalka etoobiya khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena caashe ibraahim cashuud